So, yay for me! VOA One.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mowjada gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan oo nagala socotaan boggayaga v o a somali com duur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa salaasa taariikhduna ay tahay toddobada bisha juun ee sannadka laba kun iyo labaiyo labaatanna haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kood iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegaystayaal idaacadda aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi wiil dhallinyaro ah oo qaba baahiyaha gaarka ah uu istaagay dhallinyarada naafada ah ee bulshada ku dhex nool waxaan yihi dadka oo u dooda dadka baahida gaarka kala duwan qabo hadday tahay waxbarashada hadday empowering waxa la dhaha kale oo yacni caawitaanka xagga qofka halaga anoo suuq ku jiro oo waxba haysanin mase tawirkiisa ayartay la maalgeliyo ayakoo maalgelin hay-adda aan u sheega inay qofka maalgeliyaan ay bulshada socoto mase dhaqaaqa sumeynaan uu ka mid noqdo
sidoo kale waxaad maqli doontaan dhallinyaro dalka jabuuti lagu tababarayo sida dhirta loo beero kaalmihii heesaha ciyaarihii weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadan duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta hase yeeshee marka hore kusoo dhowaada warkii dunida ciidamada ukrain iyo weliba ruushka ayaa fooda isku daray dagaal jidadka ka dhacay oo ay isku waajaheen magaalada bariga ku taalla ee selfardeneski isniintii xilli madaxweynaha ukrain uu sheegay in ciidamada ruushku ay sidoo kale isku dayayeen in ay qabsadaan magaalada sobrisha oo muhiim u ah aagga koonfureed galbeed ee dalkaasi xaaladda magaalada selfardeneski ayaa saacad saacadda isku bedelaysay sida uu sheegay olokesandar streka oo ah maamulaha magaalada kaasi oo ka hadlay telefishinka madaxweyne valadimir zelenski waa madaxweynaha ukrain ayaa sheegay in ciidamada ukrain ay fursad u haystaan inay gacanta ku dhigaan magaalada kuuriyada koonfureed iyo maraykanka ayaa sameeyey dhoolatus awoodeed oo hawada ah maanta kaas oo ay qayb ka qaateen labaatan diyaaradaha dagaalka bandhigan militari ee xulafada ayaa kusoo beegmaya xilli ay jiraan calaamadaha in kuuriyada waqooyi ay suurtagal tahay inay dhowaan samayso tijaabo hubka nukliyeerka bandhigan oo lagu sameeyey badda ku taalla xeebta galbeed ee kuuriyada koonfureed ayaa jawaab u ahaa kuuriyada waqooyi oo gantay amaba riday sideed gantaalaha nooca balisiga loo yaqaana axaddii waxaana sidaasi lagu xusay warar ka soo baxay wasaaradda difaaca qaranka ee kuuriyada koonfureed sawirro ay baahiyeen militariga kuuriyada koonfureed ayaa muujinayay diyaarada u duulaya si saddexagal ah iyadoo carbiskaasina ay ka qayb qaateen lix iyo toban diyaaradaha dagaalka ee kuuriyada koonfureed ah kuwaasoo ay ka mid ahaayeen f shan iyo soddon e f shan iyo toban k iyo weliba f lix iyo toban iyo sidoo kale afar diyaaradaha dagaalka ah oo maraykanku leeyahay kuwaasoo ah f lix iyo toban islamarkaana ay lahaayeen ciidamada cirka ee maraykanku waxaana sidaasi sheegtay amaba xustay kuuriyada koonfureed dhegaystayaal warkiina waa naga intaas door wacna wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayana waa barnaamijka dhallinyarada maanta iyo weliba idaacadda duhurnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington aan ku bilownay dhalinyaro fara badan ayaa u ololeeya dhalinyarada naafada ah maxbuub cabdi xuseen waa nin dhalinyaro ah oo ku nool magaalada dhadhaab waxaana uu dooda xuquuqda dhallinyarada baahiyaha gaarkaa qaba iyo weliba dadka kale qaba baahiyaha isagoo dadaal dheera ku bixiya sida ay wax u bartaan sidai ay wax u baran lahaayeen dhallinyaradaasi baahiyaha gaarkaa qaba islamarkaana ay u heli lahaayeen xuquuqahooga asaasiga ah wariyaha v o ed ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdilaahi yogol ayaana ah maxbuub waraystay
waxaan dadka oo u dooda dadka baahida gaarka kala duwan qabo hadday tahay waxbarashada hadday empowering waxa la dhaha kale oo yacni caawitaanka xagga qofka halaga inuu suuq ku jiro oo waxba haysan mase tawirtiisa yartay la maalgeliyo ayakoo maalgelin hay-adda aan u sheega inay qofka maalgeliyaan ee bulshada socota mase dhaqaaqa sumeynaan oo ka mid noqdo hadday tahay maxaa dhihi jiray inuu qalabka u haysaninbo goobaab sukiyo cidiisa oo socon karin in laga caawiyo baahida gaar oo qalabka la siiyo hadday tii usheer lugta ay tahay hadday tii gacanta galgashanay tahay haddii ay tahay biskiliga uu yahay haddii white king uu yahay qofka indhoole uu yahay haddii hearing aid ay tahay waxyaalahaasoo dhan baan kala doodaa hay-adaha iyo dowladda marka iyadoo saasii taana waxaa nin oo dhalinyar ah oo baahida gaarka qabo muddo idilba saas kusoo kula soo dhaqmaya oo reer leh te iskuul soo akhristay marka maxay tahay sababta kugu dhalisay inaad u doodo islamarkaana aad u istaagto xuquuqda dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee ku dhaqan deegaankan dhadhaab waxay u kalaftay inaan dadka ayaka caawiyo mase u hadlo mase doodo anigii ayaa baahida dadka waxay ay qabaan masena xanuunka ee laxawga igu haysta kasaya maadaama qof naafe aan yahay mase curyaan aan yahay marka waxay igu dhalisay in ani soo muujiyo oon u doodo oon dhaho bulshada saan waaye masena saan bayta laga caawiyo oo aan tutuso hay-adaha iyo dowladda oo aan tuso hadday xagga mucaawinaad ay tahay hadday maalgelinta hadday akhriste hadday tahay caawinta oo qalabka lagu soconayo ay tahay inta badan waxaad markaasi u istaagtay in waxbarashada dadka baahiyaha gaarka qaba aad culays ka saarto islamarkaana aad dowladda iyo weliba sidoo kale dhanka hay-adaha samafalka aad kala hadasho marka markay timaada dhanka waxbarashada inaad markaasi kala hadasho hay-adaha iyo sidoo kale dowladda qaababkeed u martaa waxaan u adeegsadaa saasoo kale jiefka ayaan u sheegaa waxaan u sheegaa kale dhioga mase dc oo kale waxaa kale u sheegaa hay-adaha oo kale markay mitin noogu yaraan ayaan u sheegaa qalabkaasiito asaga si dadka ayaka looga caawin lahaa anigoo maadaama ka saaya tirada dadka naafada ee baahida kala duwan qabo ee ku nool degmadant degmadanayto dhadhaab waxaa jirtaa arrinkaa isaga igu kalefe inaan shirarka ka qayb qaato oon ka sheega dadka baahida gaarka qabo eekoo ay haddii lasoo bixin lahaa oo waxbarashada ka qayb qaadan lahayen inay kaalin weyn ka qaadan lahaayeen maadaama fursooyinka ayaga haddii la siin lahaa waxaa kaloo igu kaliftay inaan dadka ayaga aan aan sheego mar kastoo inay dadka ayaga ay bulshada ka qayb qaataan oo ay waxaa igu kaliftay inaan dadka baahida duwan aan mar kasta u doodo ani maadaama aan yahay dadka baahida duwan dadka ninka u doodo oo degmada dhadhaab ku sugan inaa hay-adaha mitin la gala saraakiil dowladda amitan la gala markay ii yaraan aan la kulmaa marka ayada waxaan ka dhawaajaa in dadka ayaga haddii fursad la siin lahaa ay kaalintooda kasoo bixi lahaayeen hadday ta waxbarasho hadday ta xag ganacsi hadday ta bulshada ay ka muuqdaan si walbaba tan kale waxaad samaysaa in waalidiinta aad kala hadasho caruurta ama sidoo kale dadka baahiyaha gaarka ah qaba sida dhallinyaradoo kale ee aan waxbarasho ka faa'iidaysanin ama iskuullada aan tegin inay iskuullada keenaan adigoo inta badan markaasi diiradda saara sidii waxbarashada sare loogu qaadi lahaa dadka baahiyaha gaarka ah qaba arrimahan marka markaad waalidiinta aad kala hadlayso ee qaab nocaayaad ugu soo bandhigtaa ma jirtaase caqabada aad kala kulanto in waalidiintu ay markaa qaarkood ay aaminsan yihiin inaysan dhallinyarada iyo weliba sidoo kale dadka baahiyaha gaarkaa qaba aysan waxba baran karin ha runta wallaahi arrinka asaga waan ola tagaa oo ana inta ka kaca oon xaafadda uga tagaa oon maamada u sheega masanduuqa u sheega oon dhahaa ninkan asaga inay la geeyo iskuulka maadaama uu ku dayan lahaa dadka kale baahida gaarka qabaan hadda sa akhristeen dad badanoo akhristaa jira wadamaha kale kaga dayan lahaa laakiin hase wa ahaatee aniga isku dhibaa oo u sheegaa inaan haddii qofkaan isaga fursad la siin lahaa inay iskuulkaasiito kaalin fiican oo ka qaadan lahaa waxbarashada oo ka muuqan lahaa bulshadan oo ka muuqan lahaa hawase ahaatee dadka ayaka waxay marka ayada ay sheegtaan inuu qofkan qofka u fiican uu dhaho qofkanito uma haysta qalabka uu ku tegi lahaa ana uma hayo transport oo go-an back uma sii hayay marka an waxaan dhahaa qofkan magaciisa keen masena hay-adda ayaan kuu soo xerinaya dhab hay-adda waxaa jirta la dhihi oo kale h i masena la dhihi qoladan curyaama ku shaqale eh marka sidaas oo kale ayakan dad baa shaqaalo eh dadkaas aan ku xiriiraya dadkaas ayakan hadday olihii ka caawin karaan mase biskili ka caawin karaan u keenaan sidaas ayuuna qofkii marka uu kusoo baxaa sifi uu iskuulka uu ku gaaro dadaal fara badan baad gelisaa in dadka baahiyaha gaarka qaba ay waxbartaan horumar ay gaaraan sidoo kaleetana aad inta badan tusaalahaan oo kale xilliyada aad kulamada ka qayb gasho sida hay-adahoo kale ama dowladda ay qabanayso in inta badan aad kala hadasho in dadkaasi baahiyaha gaarka qaba ee ku dhaqan deegaankan dhalaab la caawiyo sidoo kaleetana inta badan xilliyada ay xafladaha jiraan oo kale kale ama munaasabadaho kale iyadana waad ka hadashaa arrintan dadka baahiyaha gaarkaa qaba marka markay timaado in aad adoo nin dhallinyaro ah haddana baahiyaha gaarkaa qaba aad dadaal fara badan arrimahan aad gelisay maxay tahay rajada aad qabto in dadka baahiyaha gaarkaa qaba ee deegaankan dhadhaab ay markaasi fahmaan waxyaabaha ay xuquuqda u leeyihiin sidoo kaleetana dhallinyaro adiga kula mid ay deegaankan ka soo baxaan si ay ugu doodaan ee dadka baahiyaha gaarkaa qaba horta oo ku mahadsantahe dadka ayaga markii ay waxay ku dayan lahayn dadka naafada ee kaga horreeyey iskuullaha misane ee kaga horreeyey waxbarashada markii ay shaqa- la shaqaaleeyo oo hay-ada ay ka muuqdaan oo dowladda ka muuqdaan oo bulshada ka muuqdaan haddii eh, maxay noqotaa ilaah kuma darnaatay haddii la dhiirigeliyo haddii ay noqoto maalgelin maalgelin lagu sameeyo haddii noqoto inay fanrisan fanrisan loo sameeyo dadka ayaga ay ku dayan lahayn horta dadkan ayaga aan ku sheegan aan ugu tegaya xaafadaha aan dhahaya soo baxa ama eh, la sheegaya inay qabin eh, qalabka iskuul ku gaari lahaayeen mase ay hay- ay u haynin hooyada inay ka bixisa maintenance fees wax la dhaha jira iskuulka mase feeska guud ee secondary inay ka bixiyaan ay hay- u haynin Een, waxaa jirta in dadka ayaga dadka ay ku dayan lahaayeen oo ay- ay ay- ay tusaale u noqon lahaayeen laakiin dadka anaga meeshan ku noola mase bulshadii ayaan ka caawinin dadkii hore hor usoo maray inay eh, fursada iyada ay kaga dayan lahaayeen aan la siinin marka taas iyada waxay ku kallifta dadka ayaga inay eh, dadka la qarqariyo masena alla dhaho naga daayo qofkanayto ma gaari karo mase uma hayno fiiski masena qalabka iskuulka ku aadi laha lama haye marka ani hadda waxaan codsan lahaa dhalinyarta baahida gaarka qabaan in loo sameeyo eh, waxbarashada lagu ta- eh, tabarucaad loogu sameeyo oo la maalgeliyo haddii noqoto ilaa kuma daranaatee een, iskuulaha loo dhisayo iskuula dherdheer oo masana albaabka biskiliga uu kasoo gelayo eh, eh, albaab yaro cariri usoo noqonayo albaab weyn oo biskiliga uga soo geli karo u noqdo Een, ha- waxaa jirta hataa gaari qaarkood oo qandarase la siiyo oo la dhaho een, iskuulka lagu geen gaarigii cunigii uma fuulayo biskiligii hab meel laga saaro ma laho cunigii meel uu ka galule laakiin habka cunigii gaarigiisa la meel laga saari lahaa meelaha ay ka dhacaan treynayaasha la- la- mudnaanta koowaad la siiyo shaqooyinka fursada waa koowaad la siiyo ee ayakaasayto dhiirigelin lagu sameeyo la tuso dadka inay ka mid yihiin la la wacyigeliyo ee ilaa kuma darnaatee la dhiso nolosha laga dhiso iyo niyadda laga dhiso ilaa maadaama dad oo niyadda eh, laga bahdilay oo in ay la tuse waxaa marka hore dadka markay naafo noqdaan ka dhadhacsanaan qofka inuu heer gaari karin waxbarasho dayta bulshadu la jaan qaadi karin marka in qofka hadii la dhiirigeliyo treynayaasha la geliyo iskuulaha waxbarasho laga siiyo la maalgeliyo een, wax kasta loo sameeyo wuxuu noqon qof oo dadka la- la jaan qaadayo oo dhiirigelsan oo eh, bulshaweynta ka muuqdo
waa hagaaga dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa maxbuub cabdi xuseen oo ah nin dhallinyaro ah oo ku nool dhadhaab islamarkaana u dooda xuquuqda dhallinyarada baahiyaha gaarkaa qaba waxaana u warramayay waryahayaga dhadhaab axmed nuur maxamed cabdilaahi yogol haatana dhegaystayaal aynu jilecno dhinacii kaalmaha heesaha
hadduu safan goodoomo geeda duunaya gaajiyo hagaag markay gabax noqdaa hadduu safan goodoomo geeda duunaya gaajiyo hagaag markay gabax noqdaa armeelu sii galay hadday gawracaarmeelu sii galay hadday gowraca dartakii waxa garada loo geysan jire dartagii waxa garada lugaysan jireen kasiray inaga kasiray inaga inaga inaga ina kala guuraya kasiray inaga kasiray inaga inaga inaga ina kala guuraya xabrow geedi loo lalabay beljire haraadani haddii beesha uu gumo Elchire harakani hati beshau Kartaina sanweya Ubey sanchire Kartaina sanweya Ubey sanchire gasiray inaga gasiray inaga inaga inaga ina kala guuraya gasiray inaga gasiray inaga inaga inaga ina kala guuraya
gaasira inaga ah ayaa ina kala guraya codkaasi ee beenxaris dijanaa ka waraabiya axmed moogan liibaana dhegaystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubno islamarkaana aynu hore ugu sii soconno barnaamijka dhallinyarada ee idaacadda duhurnimo faysal daahir jaamac waxa uu ka mid yahay dhallinyaro qaadatay tababar ay bixisay wasaaradda beeraha ee jabuuti kaasoo lagu baranayay sida geedaha loogu abuuri karo meelo aana dhul ahayn sida biro amaba geeda dushood taasoo dadka u sahlaysa inay wax beertaan faysal weli kuma aanu shaqaynin aqoonta uu bartay waxaana uu waramay amaba uga warramay weriyaha v o da sagal siciid faarax sida uga faa'iidaysan karo cilmigan uu bartay hadda iyo weliba inuu rajaynayo inay cid uun ay ka caawiso sidii ay uu ugu shaqayn lahaa cilmigaasi uu bartay
maaciidii waa laga maarmo waxaa jira wax nuadi kuku la idhaahdo aan camuudoo kale ahayn sida degadoo kaleeto nuadi kuku baa ladha ha oo lagu shubayo buuyaasha yar oo ciidda waaba laga maarmayba marka waxa laga maarmi keenay waa biyihii biyihiina uma baahan inay dhul yaacaan laakiin waa qasabad waxa qasabada waxay dhex yaacayaan waxay ku dhacayaan baaldi bay ku dhacayaan baaldigaas bom yar baa ku jira bomkaa dib buu u tuuray haddana biyihii baa isku wareegaya markaas biyihii geedka lagu shubayey khasaaraya ma jiraan laakiin biyahani markuu ku dhacaan baaldigaba bomku dib buu celinaya haddana halkiiba ka soo wareegayan markaas waa sidaas waa lagaga maarmo midda kalete waxaad in yaroo intan aan aqalka afartan mitira in yaroo la-eg baad ayaad ka samayn kartaa intaad doonaysa beer ood waxaad doonaysa ka soo saari karaysa markii qofka gurigiisa isagoo iska jooga daaradiisana xagga dambe buu iska dhiganayaa biro iyo wuxuu doonaya xaggaa buu ku dul abuuranaya haa sidaasuu ku samaynaya oo waxaa muhiima in dadkan xaafadaha iska leh ayaa n fikirkan ayuu u fiican yahoo waxay doonaan bay ku beeran karayaan xaafadooda in yar oo isbaas haday la hadhaan oo oo ku filnaata yacnaa khudrad ay ka soo saari karayaan khudrad beertoodii dee amba ay isticmaali lahaayeenba dee intay suuqa u doonan lahayd
waxyaabaha een horey u baxa markii saa loo sameeyo oo haddaan rabo daaradayda aan iskaga samaysan karo maxaa ka mid a waxaa ka mid a horta waxyaabaha ugu muhiimsan ee horey halkaa ugu bixi kare waxaa ka mid a sida basiliga amba bashiirada n maxaan yahayd salaadka oo afar nuuca oo nuucyadiisa sida shuug oo kaleete n tamaadka isagoo ku bixi karaya baamiyaha waxyaabaha caynkaas oo kaleeto o dhan way ku baxayaan n weli waxaanan ku egin laakiin wuu ku bixi karaya laakiin weli waxaanu ku egin bartiiq oo kale waxaa weli kuma egin laakiin cilmigiisa kaasina waan ku jirnaa waanu wadnaa imise waxba aad tijaabisay oo intii cilmiga markaa soo bartay kabacdi imise waxbaad tijaabisay oo oo aa- aa- aad ka mir dhalisay
wallaahi waxaan tijaabiyey sagalay horta waan tijaabiyey salaadka afar nooc oo salaadka waan tijaabiyey tamaadka waan tijaabiyey waxaan kaloo tijaabiyey maxaan ku rahdaa n baamiyaha waan tijaabiyey waxaan kaloon tijaabiyey n geedka la idhaahdo nacnac amba loo yaqaano shax lagu daro kaasi qadar nacnaca wax noocaasa la yirahdaa haddaan sixi karo hadda nacnac baa le waa kaas Okay. marka qadar nacnac oo kale sheexa lagu daraa oo macaan waa udgoon si waxyaabo kale lagu daraa imise ku imise maalin eh, bil kulligood kuwa lagu beerayo een, eh, meeshan ciid ahayn eh, ama wax horta wax walbaa la saari karaya soo maha bir eh, gidaar wixii la doono waa la saari karaya bir gidaar aduu meel handaa u dhistay waa la saari karaya meel muhiima oo qorax hadii iyo n ha qoraxdana in laga celiyo uma baahno wuxuu doonayaa qoraxdo ha qorax yarna inuu helo laakiin eh, iftiinkan aduu iftiin ahaan uun qoraxda ayuu ugu baahan yahay iyo wuxuu u baahan yahay hawo ayuu u baahan yahay meel yar oo iska leydha saas wuxuu qaadan kartaa geedka haddii beeritaankiisa aan kaaga sheekeeyo in eh, laba bilood iyo iyo badh way qaadan karaysaa bixitaanka geedkaas hadda salaadka oo kale haddaan salaad iyo daaradda daba ku beertay imise igu baxaya wallaahi salaadka wuxuu kugu bixi karayaa in eh, sagalay saddex bilood isagu kugu baxayo saddex bilood oo kugu bixi karaya saddex marka maxaa een, eh, weli hadda kumaad shaqayn cid kuu maalgelisaad ku shaqaysa weli ma heshay mise weli kumaad shaqayn adigu marka adi xaafadda iyo waxaa qabatid iyo tijaabo laga soo tago in eh, wallaahi sagalay horta meeshan aan galo waad aragtaan u malaynaya tuuladan aan galo waa bilaa kooraan kooraan ma isticmaasho in eh, geedahan waxay u baahan yihiin kooraan bay u baahan yihiin kow mi- in eh, waxa muhiim ay u baahan yihiin waa kooraan kooraankaasi hadduu jirinna dee geedahan eh, cilmigan kuma shaqayn karaysa markaasi iminka magaalada juugto oo kale haddaan dhex joogo aan bacalisibiix oo kale waan ku shaqayn karayaayo dee kooraankii baa jira oo waxaad hodhow hadduu kooraanku kaa go'o in waxaad isticmaalaysaa group haddaan kaa dhex galo geedahani maxay marka koraanka uga baahan yihiin kooraankan waxay uga baahan yihiin kooraankani bamkan biyaha bamkan biyaha tuuraya ayaa ku shaqaynaya bamka yar ee ku dhex jira baaldiga haddii biyaha geedahan waxa u tuuro la waayo geedahani waa waa waa light waxa dhex socdaan oo biyo waxa dhex socdaan xididkoogu xididkaasi hadduu biyo waayo wuu dharayaa waayo in camuud ma jirto wixii naqaska ugu- dabaysha
waagaaga dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa faysal daahir jaamac oo ah wiil dhalinyara u qaatay tababar ay bixisay wasaaradda beeraha ee jabuuti kaasoo lagu baranayey hanaanka geedaha loo beero gabagabadii idaacadda ayaynu maraynay haatan aynu jaleecno dhinacii qodobada ugu waaweynaa wararka adduunka qodob ka mid ah kuuriyada koonfureed ee maraykanka ayaa sameeyey dhoolatus awoodeed oo hawada ah maanta kaasoo ay qayb ka qaateen labaatan diyaaradaha dagaalka ah bandhigan militari ee xulafada ayaa kusoo beegmaya xilli ay jiraan calaamadaha in kuuriyada waqooyi ay suurtagal tahay inay dhowaan samayso tijaabo hubka nukliyeerka ah bandhigan oo lagu sameeyey badda ku taalla xeebta galbeed ee kuuriyada koonfureed ayaa jawaab u ahaa kuuriyada waqooyi oo gantay amaba riday sideed gantaalo oo nooca loo yaqaano baalistiga axaddii waxaana sidaasi lagu xusay war ka soo baxay wasaaradda difaaca qaranka ee kuuriyada koonfureed sawiro ay baahiyeen ee militariga kuuriyada koonfureed ayaa muujiyey diyaaradaha kuwa oo duulaya amaba ku duulaya hawada hanaana saddexagala iyadoo carbidkan- carbiskaasina ay ka qayb qaateen lix iyo tobanaad diyaaradaha dagaalka ah oo kuuriyada koonfureed ay leedahay kuwaasoo ay ka mid yihiin f shan iyo soddon e f shan iyo toban k iyo f lix iyo toban iyo weliba sida oo kale afar diyaaradaha dagaalka ah oo maraykanka uu leeyahay gaar ahaan ciidamada cirku kuwaas oo ah nooca loo yaqaano f lix iyo toban waxaana sidaasi sheegtay kuuriyada koonfureed haatana dhegeystayaal aynu mar kale dibu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
galin horaacad eedoo galfurangala la waagiya goolkii xalaal lagu ukeen kaad ma ku imaanin adigaa garmayliyahow dhashoo guusha guusha ku saxeexay galin horaacad eedoo galfurangala la waagiya goolkii xalaal lagu ukeen kaad ma ku imaanin adigaa garmayliyahow dhashoo guusha guusha ku saxeexay gubaabo fiicnina markaan guriga ku yageelay eed garab isiiseed kalgacal guudkaygu qaaday goobo keli naftaadana qalbigu gaarna u ilaashay gubaabo fiicnina markaan guriga ku yageelay eed garab isiiseed kalgacal guudkaygu qaaday goobo keli naftaadana qalbigu gaarna u ilaashay gobbaa tahay geyaankana ka tihid geesi magacroone allahayow adaan kugu gam'ee hayna kala geynin waanan kugu guntanahee allo hayna kala goynin gobbaa tahay geyaankana ka tihid geesi magacroone allahayow adaan kugu gam'ee hayna kala geynin waanan kugu guntanahee allo hayna kala goynin dabannimo galaysi tigtigan gaarinimo dhiibsan kolka geelka dhiibtee duqay geedka ugu baantay adigaa gayaanimo ku helay guurna guurna ku xalaashaday dabannimo galaysi tigtigan gaarinimo dhiibsan kolka geelka dhiibtee duqay geedka ugu baantay adigaa gayaanimo ku helay guurna guurna ku xalaashaday duca guurtibayno kacdoon gacanla ku ahaanay markaad gacan isiiseed dashana ila gardaadsiisay intuu gaagax diido qalbigu sii golladay caashaa
waagaaga dhegaystayaal heestaasi ay codkeeda inagu soo gaarsiinaysay fanaanada yurub maxamed cabdi yurub geenya ayaana ugu dambeysay idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo